waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb lixaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa gogoldhig aan kaga hadlaayo sheekadii xinfiniin dhegaystayaal malahayga fardihii daraawiisheed iyo guud ahaan fardihii soomaaliyeed ee qarnigii sagaal iyo tobnaad iyo kii labaatanaadba sida weyn afka loogu hayn jiray waxaa ugu caansan sangihii xiin la baxay waa inta badan sangaha loogu abtiriyo geeyadii dhashay ee iyadana finiin uu magaceedu ahaa waana sangaha keliya ee ilaa maanta aynu magaca hooyadii naqaan waa sangihii la shirabay ee maalmaha dagaalada uun dibadaha lagu arki jiray xilliyada nabadase qolku jiraha ahaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay barnaamijkii baxay sidaad ku maqasheenna waa sangihii aan ku tiriyey fardihii uu sayidku gaar ahaanta u lahaa dad badan ayaa suurowda in caanbaxa xiin ay u saariyaan cagabadnaan iyo baxdownimo uu fardihii kale kaga fooray ha yeeshee taasi waa wax muran ka furmi karo maxaa yeelay waxay daraawiishi lahayd kumaakun isaga aan waxba u ogeyn sida walhad calanside fookheeye iyo qaar kale oo la too ah maxaa kolka isaga caanka ka dhigay maxaa muddada dheer afka loogu wada hayn jiray maxaa ka soo dhex saaray dooxooyinka nugaaleed kubankii dhalaarta muggay tahay lagu foofin jiray habeenkiina lagu miri jiray intaan haddaba weydiimahaas jawaabahooda dib u dhigto aan idhaahdo fardihii daraawiisheed waxaa ku jiray dil ka gooni ah uuna wada dhalay faras isxal la odhan jirayoo dhashiisu ay inta kale ka tilmaanayd waxaa loo yiqiin dhashii isxal mar bayna tiradoodu kor u dhaaftay shan boqol oo sangooti iyo genyooyin isugu jira daraawiish badani siday qabtayna isxal qudhiisu xarumihii daraawiishid kuma uu dhalane waxaa la arkay isaga oo dhex taagan markaas bay odhan jireen jinni daraawiishta u hiilinaya ayaa kusoo dhex tuuray haddaan doono inaan wax kasii ogaano dilkii isxal fardihii kale ee daraawiisheed siday uga meeqaan sarreeyeen loogana jeclaa waxaa ila quman inaan halkan ku soo qaado sheeko aan wanaag ku dhammaan oo dhex martay sayidka iyo darwiish la odhan jiray maxamuud xasan maxamuud gaanina lagu naanaysi jiray waxay ahayd maxamuud gaani iyo ciidan daraawiisha uu ammaanduulo u ahaa ayaa loo diray inay weerar ku ballaariyaan degmooyin reer ximanood ah oo ururka ay col ahaayeen dabadeedna ay geerasha ka soo qaadaan markaas bay inta hawraarsan yidhaahdeen oo wareegadii adkaysteen waddada cagta la heleen hawshii loo diray kolkii ay soo guteen kolkay degmadii galeen oo intay geel badan ka soo moora duugeen ay xeryaha u soo madoobeeyeen ayaa raggii maali jiray oo fardo dheereeya ku joogaa intay is-abaabuleen ka daba yimaadeen haddiibana ka soo dhacsadeen maalmo dhowra kadibna maxamuud gaani iyo ciidankiisii ayaa tayax soo galay iyaga oo faramaran sababta markii la weydiiyena wuxuu ku jawaabay sayidii fardaha ximanood kuwa nugaaleed kama liitaan taasina waxay sayidkii ku noqotay wax aan la qaadan karin wuxuu liqi kari waayey fardo dhashii isxal ah rag ku jooga sida xoolo ay wataan looga dhacsan karo sawtuu markaa ka hor daraawiishta u sheegay dhasha isxal waxa ay tahay ee fardaha kale ay kaga duwan tahay faraskiisii calan sidee mar uu geeraar ku ammaanay sawkii tuduc ka mida ku oran jiray xiita meelay ka fooftay haddii weerar la xuubsho waa xuf oo lama gaaree ma dhashii isxal baa shaki kuma jiro jawaabtii maxamuud in sayidku dhibsaday dhabna uga umlay shaki kuma jiro inuu u qaatay dacaayad xun oo haddii la maqlo daraawiish niyadjab ku abuuri karta dadkii colka la ahaana ay ku diirsan karaan kolkaas buu cabbaar kadib ugu foorarey intuu madaxa kor u soo qaaday waxaa rabbi afkiisa ka keenay maxamuudow allow maxaan arkay adoo gaala u hiilinaya sow sheekadu markay dhacaysay labadooda oo keliya ma ay ahayn waayeel khusuusida ka mid ah ayaa goobjoog u ahaa iyagii baa sheegay wixii labada nini ay is yidhaahdeen daraawiishtana ku dhex faafiyey dabadeed muddo yar kadib ayuu allaha u naxariistee maxamuud ku baxay gacanta darwiish kale oo isaga qudhiisu uu adeer rumaad u ahaa kaasoo ku fuliyey xukun dil ah oo aanu cidna kala tarsan sidaa darteedna aan isaga mooyee cid kale wax laga saari karin sheekada xiin finiin waan ka yaro durkaye intaan kusoo noqdo aan idhaahdo inkastoo uu dheereeyey haddana farasku dhashii isxal isagu kuma jirin waana halkaa halka uu muranku ka oogmi karaa lana isweydiin karaa intaas oo dhashii isxal ah sidee buu xiin uga wanaagsanaaday ugana magac dheeraaday waxay fardihii kale xiin ka saraysiiyey saddex sababood ayaynu kusoo koobi karaynaa sababta koowaadi waa weydiisadkii islaan faarax islaan aadan ee markay xidhideen uu sayidka ka cubtamay tan labaadi waa gabaygii uu walaadku mariyey markii uu bixinayay tan saddexaadna waa baxdubnimadiisii sababahaa saddexda ah oo malahayga tan ugu horreysa ay ugu xoog badan tahay ayaa faraska dadka wada baray inkastoo labada dambana ay qeyb weyn caannimadiisa ku lahaayeen isweydiin kale oo halkan ka dhalan karta ayaa waxay tahay gabayga xiin miyuu ka heer sarreeyaa geeraarada iyo gabayada uu sayidku fardihii kale u tirin jiray aragtidayda jawaabtu waa maya maxaa yeelay haddaan akhriyey maansadiisii ammaanta fardaha waxaa igu weyn inuusan jirin geeraar ammaan fardood ah oo la barbar dhigi karo kii uu walhad ku ammaanay xagga af soomaaliga iyo dhinaca xoogga macnaha ku jira labadaba sidaas kolkaad ila ogolaato waxaad haddana ila ogolaanaysaa in weydiisadkii islaam faarax uu faraskaa ka yeelay mid tilmaaman oo gabaygii laga mariyey lagu halqabsado tan iyo maanta soomaalida qaarkeed markay wax ku dheer hurayaan waxay daba dhigaan laba meelis oo halkudhagyada gabaygaas ka mid ah aduu galabta kuu xoola yahay xamarkii dheeraayo xariggiisa qabo aadni kale kuma xurmeeyeen su-aal kale oo waxaa jirta in halkan la iska weydiiye ku habboon waxay tahay geeraarka warhad loo mariyey hadduu gabayga xiinka ab soomaali iyo macno sarreeyo muxuu caan u noqon waaye oo sida gabayga xiin uu dadku ugu wada hadaaqi waaye jawaabtu maadka waxayna tahay geeraarka warhad loo mariyey waa ammaan faras iyo tilmaantiis kanse gabaygiisa waxaa ku sainsaaban arrimo siyaasadeed oo kala jaad ah waxaa ka mid ah sayidka oo doonayay in islaam faarax iyo dadka uu u guddoomiyaa ay daraawiish usoo jabaan sidaasna ay garab uga helaan taasna qofkii taariikhda ururka wax ka yaqaani gabayga wuu ka dhadhamin karaa waxaa kaloo si caddaana gabaygaas looga garan karaa in bixinta faraska uu sayidku uga dan lahaa magaciisa iyo maqaladiisaba inuu ku ilaashado wixii indho iyo dhagale inuu u muujiyo deeqsigii uu ahaa iyo awooddii uu u lahaa inuu ka maarmo wax kasta oo qaali ku ah sida xiin sababtaas ayaa gabayga xiin ka sarraysiisay gabayada kale ee fardaha ee ma aha inuu ka wada fiicnaa sida la moodo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka dambe iyo xilfiniin sheekadiisii oo faahfaahsan